madawiinaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagreen iyo magaalada baydhabo ka qaabili wakiilka qaramada midoobey anqaabilsan soomaaliya ambasador james swan iyo wafduus hogaamiye oo howlo shaqankooy magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay madaxweyne laftagreen iyo james swan iyo kulansho isku xog wareysaday xaalada guud ee dalkuusa marahay dhiniyada amniga siyaasadda mashaariicda shalduwan ee qaramada midoobey kula shaqeys dowlada koonfur galbeed iyo arrimo bini-aadamnimada kulanka kureed way basi wada jira warbaahintan lada madawiinaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagreen iyo wakiilka qaramada midoobey anqaabilsan soomaaliya ambasador james swan waynu ku warbiyeena walyaaboga inku muhiimsanaay ee kulansho daaranaay bismillaahi raxmaan raxiim waxaan soo booqday s r s g ga ambasador james swan oo noogu yimid caasimadda kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed wadahadallo dheer iyo arrimo badan oon ka wada hadalnay yaan rabnaa inaan inta ka sheegno runtii booqasho muhiim ahay ahayd waxaan soo dhoweyneynaa wafdigiisa iyo s r s g ga imaatankiisa waxaan ka wada hadalnay arrimaha siyaasadda humanitarianka iyo security-ga saddexda waa ka wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa howlgallada iyo la dagaalanka argagixisada shabaab loogana shaqayn lahaa si midaysan sidii amni loogu helo dalkan loona howlgalladana loo xoojiyo yaan ka hadalnay waxaan kaloon ka wada hadalnay arrimaha siyaasadda si loo helo siyaasad midaysan ummadda soomaaliyeed oo dhan ay u wada dhan tahay lana xoojiyo wadahadallada iyo baaqii madaxweynaha uu ku baaqay in arrintaas ayada la xoojiyo dadka soomaaliyeed siday isugu imaan lahaayeen oo loo loo midoobi lahaa siyaasadda iyo amnigaba loogu midoobi lahaa ayaan ka wada hadalnay sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay arrimaha gargaarka iyo developmentiga iyo mashaariicda iyo horumarka socdo in la sii xoojiyo oo horey loo qaado intaba si fiicana iskaga afgaranay inta iyo doorashooyinka soo socdana in la xoojiyo loona diyaargaroobo waxaana sheegnay inaan diyaaranahay wax kasta oo maanta horumar oo socdana aan hormuud ka nahay haddaan nahay koonfur galbeed intaba yaan ka wada hadalnay aada iyo aada u mahadsan yahay s r s g ga iyo wafdigiisaba booqashada uuna soo booqday iyo dee wadahadallada qiimaha badan oon wada hadalnay mudane s r s g james wan soo dhowow soo dhowow koonfur galbeed soo dhowow baydhabo caasimadda kumeel gaarka ah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu